dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su-aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgeliyo
ada iga astaa ammaan iyo bogaad oo iga hor ubaaxi jacaylka ada iga astaa ammaan iyo bogaad oo iga hor axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo idaaha baray axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo idaaha baray orinimaadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimaadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indheer jacayli isku aragti weeyaan warkay warkay kula tahay indha iyo indheer jacayli isku aragti weeyaan warkay u arkay kula tahay
adaa iga mudan intiyaa ku odhanna wadiigaga horaysa afkayga ka boofe adaa iga mudan abwayo wax garadka runtoo dorotaye xaqalagama iishee alayliyo alayle inaad arribatae noloshayda ayaasoko ilaahay adiga adiga masukaane noloshayda kasoko ilaahay adiga adiga masukaahe
ililiyo warxolo lagu ilaawo magu oo
adiga masukahay
shaqooyinka oo idil iyo mas-uuliyadda wax ka muhiimsan ma jiraan shaqada iyo mas-uuliyadda qofka guriga hagaajinaya ama habeeya iyada oo laga fikirayo muhiimadda ballaaran ee ay haweenku ku leeyihiin adduunkan ayaa nin waxa uu yidhi sida tan waxaa jooga adduunkan waa wax ka soo farcamay naag uun qeyr iyo sharba inaad ku raacdo laga yaabaa inaanay ku raacin laga yaabaa laakiin taas waxaan uga dan leeyahay inaad ku raacdo ayaa laga yaabaa ama inaadan ku raacinba laakiin haweentu waa qof adduunka muhiimad ballaaran ku leh keyr iyo shar labaduba haweenkan badankooda ma garanayaan ama ma arkaan sida ay muhiim u yihiin kuma liitaan awoodda ay ku sameynayaan wanaagga iyo kan ay wax ku baabi'inayaan tan iyo inta badan waxaa lagu sameeyaa guriga meel qarsoodi ah iyo meelo kale oo xukumo awooddan taas waxaan uga dan leeyahay meel qarsoodi ah oo iyaga oo qura ayuunbaa xukumo awooddan hooyada inay noqoto guri maamulaha ayaa ah midda ugu weyn adduunkan noqoshada hooyada waa mid aad u adag oo khatar ah laakiin wax beddeli kara iyada ma jiraan adduunka haweenka maanta waxay u muuqataa inuu buuxiyey heer laga gaaray xagga cilmiga farsamada gacanta iyo sayniska laakiin bulshadeenna waxay noqonayaan caawimaad la-aan iyo rajo la-aan guri sameeye la-aantii kuwaasoo saacado badan ku qaata inay cayaaraan qaybo yaryar sida weeldhaqidda dhulxaaqidda dhaqidda iyo tulidda dharka soogedhidda soo gadidda cuntada loo baahan yahay iyo qabashada shaqada kale ee looga baahan yahay guriga waxyaalahan kulli markii laysku dardaro waxay sameeyaan guri ka dhig meel adiga iyo familkaaga uu gaar ah meel ka xirxiran qalbiyada adduunka maanta meel leh jacayl iyo as aqbalid meel leh difaac waa guriga e gurigu waa sida shay baar nololeed oo ay dadku ku koraan meesha carruurta saqiirka ah ee aan si caawin karin guriga waa sida shay baar nololeed oo ay dadku ku koraan meesha carruurta saqiirka ah ee aan is-caawin karin ku koraan waa meel carruurta koraysa iyo dadka waaweyn isdhexgelayaan oo ku baranayaan inay qof noqdaan kaasoo daryeela qalbi qaboojiya jeclaada waxqabsada noqda qof mas-uuliyad leh oo u adeegaya ilaahay dadkaba fikradda ugu muhiimsan ee guri samayn ku jirta ayaa waxay tahay guri sameeyaha fikradda uu ka qabo guri samaynta marka uu shuqul maalmeed guriga qabanayo baaritaan lagu sameeyey guryaha ayaa waxa uu sheegayaa in hooyooyinka sida ay u arkaan ama u waajahaan shaqadooda ay sal u tahay xaaladda guud ee reerka islamarkaasi aad tahay guri hagaajiyaha wax aad tahay qofka ugu muhiimsan gurigaaga bulshadaada iyo qaybaha kale ee adduunka waa run in naagtu qabato shaqo badan oo loogu talagalay inuu ninka qabto si wanaagsan ayayna u samaysaa laakiin guri hagaajinta iyada oo keliya ayaa qaas ku yahay isla markaasi aad tahay hooyo naag ama guri hagaajiya ayaa waxay kaa dhigaysaa wax qaas ah iyo waxtarka aad u keenayso bulshada guri ayaa ah adduunka dhammaadkiisa iyo bilowgiisa hooyada oo qura ayuunba si wanaagsan u abuuri karta hooyada ugu awoodayo xoog badan adduunka maanta ma ahan kuwa shineemooyinka iyo riwaayadaha jila laakiin waa kuwa bulshadooda dhex jooga oo naftooda u horay horumarka dadkooda iyo mas-uuliyadda hooyanimo oo caawiya nimankooda waxay u baahan tahay dadaal daacad ah daryeelayn isdhibid iyo is-edbin si aad u noqotid guri hagaajiye weyn inaad gacan ka geysato koriinka wiil iyo gabar barbaaraya oo noloshooda isaga raaxaysanaya oo waddani sax ah oo laga doonayo iyaga oo laftooda inay aaqirka guryo dhistaan oo ay waddada ilaah qaadaan ayaa ah shaqo culus oo laga doonayo qofka guriga hagaajiyaha ah waa run oo waxaa dhici karta inaad gacan ku leedahay shaqo kale laakiin aad fursadda u horeysid aad siiso guriga hagaajinta u adeegidda ninkaaga saaxiibadiisa iyo dhaqaalaynta carruurtaada markaa kadib ayaad fursadahaaga kala siin kartaa shaqooyinka kale marka hooyada guriga sameeyaha ay joogto iyadoo jecel inay carruurteeda wax la qaybsato dhegaysato oo daryeesho carruurta waxay ku raaxaysanayaan imaanshaha guriga oo xitaa saaxiibadooda keenaya dadka aalaa waxaa u qabtaa sida caadiga ah oo ay iyagu goostaan waa inay aqbalaan xadidaad ku yimaada dhaqdhaqaaqooda taas waxaan uga dan leeyahay xadidka ku yimaada dhaqdhaqaaqooda qaar badan waxay naag iyo hooyo noqoshada la tahay mid sharaf leh nolosha oo dhan tan ayay siiyaan oo runtiina waa mid aad iyo aad u wanaagsan qaarna shaqada guriga hagaajiya waxay u arkaan wax macno dara ah qaar waxay doortaan guri dhaqidda laakiin maalintii oo dhan way calaacalayaan qaar waxay isu guursadaan sida iyagoo qorsho kale isla gelaya aniga qaybtayda oo qura ayuunbaa samaynayaa waxaan doonayaa sinan iyo cadaalad ma jirto nin ama cunug ixukumaya oo ama ixukumi kara oo wakhtigayga iyo xirfaddayda qaadan kara hase yeeshee qaar waxay guurka iyo waalinimada u aqbalaan sida axdi la xidhiira jacaylka uma aqbalaan sida wax qasab ku ah inay sameeyaan jacaylka waxa uu si xoog leh u saameeyaa waxa ay gacantu awooddo inay samayso jacaylku wuxuu ku farxaa waxa aad samaynaysid isla markaasi aad samaynaysid يطوين الله أبوهن يطوين عشق بين بين كوين فرحة وقني كوين بيركي يدا كوين يا يدا كوين بيركي يدا كوين يا يدا كوين أبيكو وين يا يدا كوين Thank
shaqooyinka oo idil iyo mas-uuliyadda wax ka muhiimsan ma jiraan shaqada iyo mas-uuliyadda qofka guriga hagaajinaya ama habeeya iyada oo laga fikirayo muhiimadda ballaaran ee ay haweenku ku leeyihiin adduunkan ayaa nin waxa uu yidhi sida tan waxaa jooga adduunkan waa wax ka soo farcamay naag uun qeyr iyo sharba inaad ku raacdo laga yaabaa inaanay ku raacin laga yaabaa laakiin taas waxaan uga dan leeyahay inaad ku raacdo ayaa laga yaabaa ama inaadan ku raacinba laakiin haweentu waa qof adduunka muhiimad ballaaran ku leh keyr iyo shar labaduba haweenkan badankooda ma garanayaan ama ma arkaan sida ay muhiim u yihiin kuma liitaan awoodda ay ku samaynayaan wanaagga iyo kan ay wax ku baabi'inayaan tan iyo inta badan waxaa lagu sameeyaa guriga meel qarsoodi ah iyo meelo kale oo xukumo awooddan taas waxaan uga dan leeyahay meel qarsoodi ah oo iyaga oo qura ayuunbaa xukumo awooddan hooyada inay noqoto guri maamulaha ayaa ah midda ugu weyn adduunkan noqoshada hooyada waa mid aad u adag oo khatar ah laakiin wax beddeli kara iyada ma jiraan adduunka haweenka maanta waxay u muuqataa inuu buuxiyey heer laga gaaray xagga cilmiga farsamada gacanta iyo sayniska laakiin bulshadeenna waxay noqonayaan caawimaad la-aan iyo rajo la-aan guri sameeye la-aantii kuwaasoo saacado badan ku qaata inay cayaaraan qaybo yaryar sida weeldhaqidda dhulxaaqidda dhaqidda iyo tolidda dharka soogedidda soo gadidda cuntada loo baahan yahay iyo qabashada shaqada kale ee looga baahan yahay guriga waxyaalahan kulli markii la isku dardaro waxay sameeyaan guri ka dhig meel adiga iyo familkaaga uu gaar ah meel ka xirxiran qalbiyada adduunka maanta meel leh jacayl iyo as-aqbalid meel leh difaac waa guriga e gurigu waa sida shay baar nololeed oo ay dadku ku koraan meesha carruurta saqiirka ah ee aan si caawin karin guriga waa sida shay baar nololeed oo ay dadku ku koraan meesha carruurta saqiirka ah ee aan is-caawin karin ku koraan waa meel carruurta koraysa iyo dadka waaweyn isdhexgelayaan oo ku baranayaan inay qof noqdaan kaasoo daryeela qalbi qaboojiya jeclaada waxqabsada noqda qof mas-uuliyad leh oo u adeegaya ilaahay dadkaba fikradda ugu muhiimsan ee guri samayn ku jirta ayaa waxay tahay gurisameeyaha fikradda uu ka qabo gurisamaynta marka uu shuqul maalmeed guriga qabanayo baaritaan lagu sameeyey guryaha ayaa waxa uu sheegayaa in hooyooyinka sida ay u arkaan ama u waajahaan shaqadooda ay sal u tahay xaaladda guud ee reerka islamarkaasi aad tahay guri hagaajiyaha waxa aad tahay qofka ugu muhiimsan gurigaaga bulshadaada iyo qaybaha kale ee adduunka waa run in naagtu qabato shaqo badan oo loogu talagalay inuu ninka qabto si wanaagsan ayayna u samaysaa laakiin guri hagaajinta iyada oo keliya ayaa qaas ku yahay islamarkaasi aad tahay hooyo naag ama guri hagaajiya ayaa waxay kaa dhigaysaa wax qaas ah iyo waxtarka aad u keenayso bulshada guri ayaa ah adduunka dhammaadkiisa iyo bilowgiisa hooyada oo qura ayuunba si wanaagsan u abuuri karta hooyada ugu awoodayo xoog badan adduunka maanta ma ahan kuwa shineemooyinka iyo riwaayadaha jila laakiin waa kuwa bulshadooda dhex jooga oo naftooda u horay horumarka dadkooda iyo mas-uuliyadda hooyanimo oo caawiya nimankooda waxay u baahan tahay dadaal daacad ah daryeelayn isdhibid iyo is-edbin si aad u noqotid guri hagaajiye weyn inaad gacan ka geysato koriinka wiil iyo gabar barbaaraya oo noloshooda isaga raaxaysanaya oo waddani sax ah oo laga doonayo iyaga oo laftooda inay aaqirka guryo dhistaan oo ay waddada ilaah qaadaan ayaa ah shaqo culus oo laga doonayo qofka guriga hagaajiyaha ah waa run oo waxaa dhici karta inaad gacan ku leedahay shaqo kale laakiin aad fursadda u horaysid aada siiso guriga hagaajinta u adeegidda ninkaaga saaxiibadiisa iyo dhaqaalaynta carruurtaada markaa kadib ayaad fursadaha kala siin kartaa shaqooyinka kale marka hooyada guriga sameeyaha ay joogto iyadoo jecel inay carruurteeda wax la qaybsato dhegaysato oo daryeesho carruurta waxay ku raaxaysanayaan imaanshaha guriga oo xitaa saaxiibadooda keenaya dadka aalaa waxaa u qabta sida caadiga ah oo ay iyagu goostaan waa inay aqbalaan xadidaad ku yimaada dhaqdhaqaaqooda taas waxaan uga dan leeyahay xadidka ku yimaada dhaqdhaqaaqooda qaar badan waxay naag iyo hooyo noqoshada la tahay mid sharaf leh nolosha oo dhan tan ayay siiyaan oo runtiina waa mid aad iyo aad u wanaagsan qaarna shaqada guriga hagaajiya waxay u arkaan wax macno dara ah qaar waxay doortaan guri dhaqidda laakiin maalintii oo dhan way calaacalayaan qaar waxay isu guursadaan sida iyagoo qorsho kale isla gelaya aniga qaybteyda oo qura ayuunbaa samaynayaa waxaan doonayaa sinan iyo cadaalad ma jirto nin ama cunug ixukumaya oo ama ixukumi kara oo wakhtigayga iyo xirfaddayda qaadan kara hase yeeshee qaar waxay guurka iyo waalidnimada u aqbalaan sida axdi la xiriira jacaylka uma aqbalaan sida wax qasab ku ah inay sameeyaan jacaylka waxa uu si xoog leh u saameeyaa waxa ay gacantu awooddo inay samayso jacaylku wuxuu ku farxaa waxa aad samaynaysid isla markaasi aad samaynaysid
Thank you. subax xidigaha ka weyn ballan gurbaha uwayn marwaaqaa nolol uwayn jacaylkuna waaba weyn subax xidigaha ka weyn ballan gurbaha uwayn marwaaqaa nolol uwayn jacaylkuna waaba weyn Sandan laga bayrino gacan lama baydaqshe Digu buraha kawaye Ahadigu buraha kawaye Kumban laga bayrino gacan lama baydaqshe Ahadigu buraha kawaye Ahadigu buraha kawaye عشق بنتين كوين وفتح القني كوين يركي يدا كوين يا يدا كوين يركي يدا كوين يا يدا كوين أبي كوين يا يدا كوين أبي كوين وابنها يوكوين عاشق بين بين كوين وكان حالك عليك كوين بينك يا ذا كوين بدي يا ذا كوين بينك يا ذا كوين بدي يا ذا كوين
haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas